بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حشني كتاب أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كانوا عشر كبقول كنتم يلحوا عن كل شرحنا سؤال بقول لبعتن يلبو waxaa ka horreysay eh, daliilki- daliilu liimaani waxa weeye bilmiisaan min alkitaab hadda marka waxau yidhi shiikhu su-aashan boqol labaatan iyo labo ma daliilu macnaha dhalika min asunna ay almiisaan miisaanka in maalinta qiyaamaha la ismiisaamayo oo acmaashii la miisaamayo aayadihii waa soo aragnay axaadiita maxaa ka mid a saddex xadiis buu shiikhu daliishaday waxa uu yidhi fiihi axaadiisun kathiira ninaa waxaa ka mid ah xadiithu lbitaaqa xadiidkan xadiis macruufa xadiithu lbitaaqa ayaa la yidhaahdaa bitaaqa waa kaarka yarka warqad yara oo sida kaararka yarka wax lagu qoro iyo ayaa bitaaqa la yidhaahdaa waa warqad yara oo tarjicu waxa weeye tarjixu ka raajix noqonaysa oo ka cuslaanaysa waxa weeye tisciina sijille sagaashan waxa weeye eh, diiwaan sijille waxaa la yidhahdaa buugga weyn oo wax lagu diiwaan gareeyo ayaa sijille la yidhahdaa marka xadiidka xadiisulbitaaqa la yidhaahdo ayaa ka mid ah xadiidkan imaamu axmed wa kayruhu iyo waxa weeye ayaa warinaya imaamu axmed iyo tirmidi iyo baa warinaya waa min xadiidi cabdillaahi bni camar bni caas waana xadiid saxiixa sidii sheekh albani raximahu llahu tacaala wa kayruhu ay saxiixinayaan aimadu wuxuuna ahaa lafdigiisu oo waxa weeye macnihiisa oo kooban xadiid dheer buu ahaa waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam maalinta qiyaamaha ayaa allah subxaana wa tacaala nin ummadda ka mida nebi maxamed ummadayda ka mida ayaa ilaahay si gaara ula gaar noqonaya markaasaa ninkaas waa cinda almiisaan oo miisaankii buu imaanayaa acmaashiisaa la miisaamayaa markaasaa fa yunsharu lahu waxaa loo fidinayaa loo soo bixinayaa tiscatan wa tisciina sijilla sagaashan iyo sagaal diiwaan oo malaa'igtii ka qortay oo mid waliba uu yahay maddul basar meesha araggu ku dhammaado macnaha wax aad u weyn sagaashan iyo sagaal buugag waaweyn oo diiwaan ah oo mid walba ishaadu intay qabadho- qabato uu gaarayo ayaa loo soo bixiyey wax kale looma soo saarin markaasaa allah subxaana wa tacaala waxa uu ku odhanayaa atunkiru ma inkiraysaa min haada shay-an waxaan lagaa qoray oo malaa'igtii kaa qoreen wax ka mida ma inkiraysaa adalamaka katabati malaa'igteedii miyaa ku dulmiday mise waxaan adaa sameeyey markaasuu leeyahay waa qof mu'mina maya yaa rabbi ma inkirayo anaa sameeyey malaa'igtuna ima dulmin wuu qiranaya markaasaa ilaahay waxa uu leeyahay hallaka min xasana wax wanaaga ma samayso maleeda kaasuu leeyahay la fabahata arajul ninkii baa naxaya wuxuu leeyahay, la ma wax ma mahayo wakaa wixii layga qoray markaasaa allah waxa odhanayaa maalintaa waa cadli cadaalad wa laysma dulminayo ilaahay wuxuu odhanayaa balaa ina laka cindanaa xasana agtayada waxaa kuu yaalla wanaag yar oo aad samaysay fa yukhraj waxaa loo soo saarayaa bitaaqa fiihaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu allah allahu akbar warqad yar baa loo soo saarayaa waxaa ku qoran kelimatu tawxiid marka waa nin muwaxida oo shirki iyo khuraafaad iyo bidac bannaanka maray laakiin hawadiisa iyo macaasi kale wixii naftiisu jeclaatay ayuu dhex dabaash laakiin kufri iyo shirki iyo bidco iyo nifaaq kulli beri buu ka yahay waa mukhlis kelimatu tawxiid buu wataa oo waxa weeye uu ku dhintay markaasuu ninkii wuxuu odhanayaa intuu naxo yaa rabbi maxay taraysaa warqaddan yartaa waxa intaa tiro la-eg baaba agteyda yaale markaasaa waxaa la leeyahay maya laa dulma alyowm maanta lagu dulmin mayee orod xaadir miisaankaaga uxduruuh miisaankii baa la saarayaa fatuudacuu sagaashan iyo sagaalkii diiwaan baa fii kifa dhinac baa la saaraya oo waxa weye miisaankii ayaa dhinac la saaraya kifa waa meeshaan soomaalidu kafadda ka yidhaahdaa dhinac baa la saaraya walbidaaqa fii kifa bidaaqadii yartaheedna dhinac baa la saaraya markaasay fatadaayarat sijilaat sijilaadkiibaa duulayoo fududaanaya waxaana cuslaanaysa bidaaqadii yarayd oo waxa weeye miisaankiisii xasanaadka ayaa fududaanaya ee cuslaanaya marka kelimatu laa ilaaha ila allah wax ka cuslaanaya ma jiraan maalinta qiyaamaha waa bishaara cadiima markaasuu sidaas ilaahay ugu dembi dhaafayaa oo waxa uu gelayaa jannada xadiidka oo saxiixa xadiidu lbidaaqa la yidhahdaa waa macruuf waxaa markay xadiidkan culummadu yidhaahdeen waa man xaqaqa tawxiid waa qofka tawxiidka xaqiijiyey waay oo muwaxid ah laakiin dunuubtaa kale waa taxta mashii'ati illaah ilahay baa u dembi dhaafay wa kamaa qaala tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka dadkaasuu galay taxta mashii'ati illaah shirki lama u imaan ka bacdina ilaahay baa dunuubtiisii cafiyey wa yakfiru liman yashaa ciduu doonuuna allah cafiyaa yucadibu man yashaa wa yarxamu man yashaa allah waa caadil weeye ciduu doonu cafiyaya idan xadiidkaa daliil marka wuxuu u yahay hadda macalshaahidkeenu waxa weeye waa miisaanka loo daliishanaya miisaanka amaa inaan la fududaysan baa la rabaa oo dunuubta liannahu akhi lmuslim haddaa taraahid tawxiidka igu filan ma ogid kuwa la cafiyaya inaad noqon doontid iyo in kale marka sidaa daraaddeed yaan la fududaysanin dunuubta xadiidka labaad oo u deliishaday wuxuu yahay shiikhu wa qowluhu nebigu uu ka yiri fi ibni mascuud shaanigii cabdullaahi ibni mascuud uu nebigu ka yiri maalin baa saxaabada iyo nebiga oo wada socda ayaa cabdullaahi bni mascuud saxaabiga jaliilka oo min asaabiqiin ah oo min almuhaajiriin ah oo raggii ugu horreeyo islaamay ah ayaa nin dhuuban oo aad u caataabuu ahaa baa la yidri dhuuban buu ahaa majihiisa lugihiisa waxa weye dhudhummada aad u dhuudhuubnaa markaasuu waxa uu fuulay baa la yidhi geed meel baadiyaa la marayay geedkan araagga la yidhaahdo oo caday iyo waxbuu ka goosanaya oo geedka cadayga laga jarto markaasaa dabayshu ku dhufatay oo waxa weeye lugihiisii dhudhuumadii ay marada ka fayd saxaabadii hoos joogay baa oo geedka hoos taagnaa baa ku qoslay luga dhuubdhuubnidiis markaasay wuxuu yidhi nebigu maxaa ku qoslaysaan markaasay yidhaahdeen diqata saaqayhi labadiisa macnaha sida u dhuudhuuban yihiin dhudhuumadiisi saaqiis oo majaha u dhudhuuban yihiin baan ku qoslayna markaasuu nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih kuwa lahumaa ay labadaas dhudhun oo aad u jeedaan oo saaqaas aad lugihiisaa dhudhuubanu aad u jeedaan afqalu waxay kaga culus yihiin maalinta qiyaamaha filmiisaani miisaanka min uxud buurta uxud waa buur weyn oo waxa weeye uxud lagu tilmaamo macnaha mathal loo soo qaato wax weyn marka la tilmaamayo xadiidkan waa xadiid saxiixa oo waxa weeye ku tusaya inay waxa weeye oo imaamu tirmidi imaamu axmed iyo baa warinaya sheekh axmed shaakirna saxiixinaya waa marka xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa in maalinta qiyaamaha oo waxa weeye qofka iimaan weeye waxa cuslaynaya ee waan buuraha iyo lafa waaweyn baan leeyahay macno male weliba wuxuu ku tusayaa xadiidkani iyo xadiidka dambe qofka laftigiisa in la miisaamayo hadda xadiidkii horoo bidaaqa wuxuu ku tusayaa acmaashi in la miisaamayo oo waxa miisaanka la saaraya acmaash ay tahay kan iyo kan ka dambeeyana waxay ku tusayaan in qofka laftigiisa la miisaamayo marka waa isku khulaasaynayna xadiidka saddexaad uu shiikhu daliishaday waa min xadiida abi hurayra oo waxa weeye bukhaari wariyeen waxa uu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi innahu la yu'taa maalinta yowma alqiyaama waxaa la keenayaa birajuli alcadiim samiin nin weyn oo aad u weyn oo buuran oo samiin ah hilib saaran yahay laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuuda ilaahay agtiina aan miisaankiisu dhammayn garab kaneeco marka garab kaneecana mar walba waxaa tusaalaha lagu bixiyaa waa mathal waxa aad u yar baa lagu bixiyaa marka miisaanba male ninkaa weyn oo adduunka weynanka badan iqra'uu in shi'tum qaala wuxuu yidhi iqra'uu in shi'tum waxa weeye akhriya haddaad doontaan qowluhu tacaala falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati waznaa marka waa kii gaalka ahaa wa marka meesha uu yidhi qaala iqra'uu in shi'tum wuxuu leeyahay xaafid ibni xajar macnaha yaxtamil inuu yahay waa qowlu abu hureyra culammada qaar yidhaahdeen qaarna waxay dhahaa yaxtamil inuu yahay qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu nebigu yidhi akhriya aayaddaa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnaa idan gaal mar hadduu yahay miisaankiisa waxba tari mayo oo wax loo miisaamo meesha ma yaaliin saddexdan xadiid marka ayuu shiikhu soo qaatay oo miisaanka aayadihiina waynu soo marnay marka adilada waxay ku tusayaan in acmaashii la miisaamayo qofka laftigiisana la miisaamayo oo waxa weye miisaanka la wada saarayo ayay ku tusayaan marka waxa lagu cuslaanayo oo maalintaa miisaan lagu yeelaanayo waa al-iimaanu waalcamalu asaalix ee lafa waaweyn baan leeyahay iyo nin buuran baan ahay iyo nin dhuuban baan ahay midna meesha waxba tari mayso ee waxa wax taraya waa al-iimaanu waalcaqiidatu asaxiixa taas ayaa lagu badbaadayaa ilaahay anoo fududeeyo maalintaa dambe oo qof walba sugaysa walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin